bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka idaacadda jowhar waxa uu idiin hayo waxa ugu dooron ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo soo gebagabeeyey safarkiisii maanta uu ku yimid dalka ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo saraakiil ciidan oo gaaray maanta degmada balcad wasaaradda howlaha guud oo soo bandhigtay mashruuc lagu dhisayo xaafadaha iskuraranta ee ku yaal dalka burcadbadeed soomaaliya oo afduub ka geysatay xeebaha puntland wararka dibadda la dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan xamaas oo wareejisay meydadka afar israa'iiliyiin ah
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waa aan qodobadii warka u door karoonaa haatan isagio fidsan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo maanta booqasho ku yimid magaalada muqdisho islamarkaana kulamo la yeeshay madaxda dalka ayaa soo gebagabeeyey safarkiisii cabdifataax muumin ayaa warkan muqdisho ka soo diray wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cabdila cismaan ee magaalada muqdisho wafdiga waxaa garoonka aadan cadde ku soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoona halkaas sidoo kale ay goobjoog ay ka ahaayeen wasiiro xildhibaano taliyaha hay-adda nabadsugyadda iyo sirdoonka qaranka bulshada qeybaheeda kala duwan iyo fanaaniin soo dhaweyn kadib wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa waxaa loo soo gelbiyey qasriga madaxtooyada qaranka waxaan uu madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud uu qasriga madaxtooyada qaranka kulan gaar ah kula yeeshay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda etoobiya abiy axmed oo safar shaqaha ku yimid gudaha dalka kulanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyagoo adkeeyey xiriirka taariikhiga ah ee weliba darisnimada soo jireenka ah ee labada shacab oo ay aasaas u tahay is-ixtiraam qarannimo iyo weliba ka dheeraanta faragelinta arrimaha gudaha dal kasta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda etoobiya ayaa wadajir waxay u soo dhoweeyeen is-afgaradka ay gaareen taliyayaasha ciidamada qaranka soomaaliya iyo ciidamada difaaca etoobiya kaas oo lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida gobolka waxaana ay bogaadiyeen bilowga wadahadalka farsamo ee ka socda ankara oo muujiyey sida ay labada dal uga go-an tahay wadahadal wax ku ool ah iyo weliba iskaashi miro dhala ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk etoobiya abiy axmed ayaa ugu mahadceliyey dowladii shacabka soomaaliyeed soo dhoweynta diiran ee ay ku qaabileen isaga iyo wafdigiisa waxa uuna adkeeyey muhiimadda uu dalkiisu siinayo xiriirka labageesoodka ah ee kala dhexeeya soomaaliya si ka tarjumaysa danaha labada dal iyo weliba xasinoonida gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud oo ku bogaadiyey ra-iisul wasaare abiy axmed booqashada uu ku yimid dalka iyo wadahadalka miradhalka ah ee ay ku yeesheen villa soomaaliya ayaa ku celceliyey aragtida soo jireenka ah ee ay ku dhisan tahay diblomaasiyadda soomaaliya ee ilaalinta daris wanaagga is-ixtiraamka qarannimada iyo weliba in aan cidnaah laga aqbalaynin ku xadgudubka midnimada iyo weliba wadajirka shacabka iyo weliba jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afhayeenka madaxtooyada ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii kale ee ka wada hadleen madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed
warmurtiyada ay soo wada saareen labada dowladood jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga ee etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya mudane abiy axmed oo booqasho shaqo u yimid soomaaliya booqashadan ayaa waxay daba socotaa kulamo xidhiidh ah oo labada hogaamiye yeesheen bilihii lasoo dhaafay taasoo xoojinaysa dib u hagaajinta xidhiidhka labada dowladood labada hogaamiye waxay mar kale caddaynayaan siday uga go'an tahay xoojinta iskaashiga labada dal si ay uga faa'iideeyaan danaha labada shacab labada hogaamiye waxay tibaaxeen xidhiidhka taariikhiga ah ee ka dhexeeya shucuubta labada dal waxaa kaloo caddeeyeen muhiimadda ay leedahay in la dhiso kalsooni ku salaysan iskaashi diblomaasiyadeed amni dhaqaale iyo bulsho soomaaliya iyo etoobiya waa laba dal oo mustaqbalkoodu isku sidkan yahay dan wadaag ah sidaas darteed labada hogaamiye waxay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay hirgelinta himilooyinka labada shacab si loo xaqiijiyo horumar waara iskaashi dhaqaale iyo xoojinta xidhiidhka shacabka labada dal sidoo kale labada hogaamiye waxay soo dhoweeyeen bilowga wadahadallada farsamo ee ka socda magaalada ankara sida ku xusan bayaankii ankara iyagoo muujiyey sida ay ugu go'an tahay wadahadal wax ku ool ah iyo iskaashi waxay sidoo kale bogaadiyeen is-afgaradka laga gaadhay wada shaqaynta madaxda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka difaaca qaranka etoobiya taasoo ah tallaabo muhiim ah oo xoojinaysa amniga iyo xasiloonnida gobolka labada hogaamiye waxay mar kale adkaynayaan sida ay uga go'an tahay inay si wada jir ah uga shaqeeyaan danaha ay wadaagaan labada dal horumarinta nabadda iyo amniga iyo guud ahaan xasiloonnida geeska afrika allah mahad leh ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa gaaray maanta degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe weriye saadaq socdaal ayaa warkan balcad ka soo diray
kadib dagaal qaatay saacado uu lagu jibiyey kooxda khabaariista al-shabaab ee degmada balcad saakay ka dhacay ayaa waxaa soo booqday dagaalka kadib saraakiil isugu jira taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka jenaraal ciro taliyaha qaybta labaiyo tobanka abril jenaraal cosoble taliyaha gaadiidka ciidanka dhulka soomaaliyeed koronel jeni ayaa degmada balcad u yimid iyagoo markaasi soo kormeeray goobihii ay ku dagaalameen ciidamada xoogga dalka kuwa maamulka iyo al-shabaab iyo sidoo kale waxaa ku weelinayey kulankan erigeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh xildhibaan mubleen oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda degmadani balcad ugu horeyntii waxaa warbaahinta la hadlay kana bixiyey faahfaahin guud dagaalkii saaka kooxda al-shabaab gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe qaasim cali nuur qaasim furdug waxaan rabaa in halkan faahfaahin ka bixinno dagaal saakay ay khawaariijta ku soo qaadeen degmada balcad dagaalkaas ay u gol lahaayeen inay wadanka yidhahdaan nabad kama jirto oo aanan ahayn dagaal luga badan aanu ku taagnayn khawaarijta saaka waxay isku dayeen inay soo galaan magaalada balcad dagaal afar jiha ay ku soo qaadeen dagaalkaas oo aysan wax u reebanin xaqiiqata marka aragnasay u dirirayeen saakay alxamdulilah ciidamada xoog dalka soomaaliyeed ciidamada hay-adda nabad sugidda kuwa booliiska kuwa daraawiishta hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka waxay muujiyeen geesinimo muuqdo muuqato oo sharaf ku jira sharaf ku dheehantay muujiyeen annagana ugu mahad celinaynaa dhammaantood inta shahiidana waxaan leenahay ilaahi subxana watacaala jannadiisa ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay ha u booga dhayo hana caafiyo dagaalka qaybihii dambe waxaa qayb ka naqdeen ciidamada midooda africa oo ayagana ciidamada caawiyey meelo badan ka caawiyey waxaa dhacday waxaan aragna social mediaha waxyaaba lasoo dhigdhigayey oo ay dadka buunbuuninayaan dadka soomaaliyed waxaan u sheegaynaa dagaalka saaka degmada balcad ka dhacay ma ahayn dagaal dagaaladii hore loo yaqiinay amba xaaladihii ay balcad la kulma jirta dagaalka xoog badan oo ahaa waxay isku dayeen inay xooggooda isugu geeyaan tijaabo ahaan inay soo taabtaan xarumaha dowladda ay maamusho ama xarumaha dowladda laga maamulo ayagoo aada u danaynaya weliba inay jaraan buundada isku xirto gobolada soomaaliya iyo magaalada muqdisho oo buundada weyne degmada balcad waxaan u suuroobi weysay inay soo dhaafaan difaacyada hore ee ciidanka marka hore isku heleen ee ciidanka soomaaliyeed oo iskaashanaya dhammaantiis meel walbuu joogo ou heegan aga jiraa soomaaliya kuwa balcad joogana saakay waxay muujiyeen sharaf wanaagsan ka hadlay madashan oo lagu soo gebagabeeyey taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka jenaraal ciro iyo sidoo kale ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada xildhibaan cabdiraxmaan sheekh xuseen xildhibaan muubleen ku sugannahay magaalada balcad waxaa ila jooga taliyaha ku-xigeenka ciidanka lugta taliyaha taliyaha qaybta waxaa ila jooga taliya madaxa gaadiidka waxaa ila jooga gudoomiyihii degmada balcad qaasim waxaa ila jooga walaalahan burundi oo saraakiishi ah runtii waxaan uga mahad celinayna marka hore ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka iyo ciidamada burundi oo saakay howlgalkii ku guulaystay nimankii khawaariijta magaalada isku dayay inay soo weeraraan laga hortagay la jabiyey runtii magaalada balcad waxaa ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey saddexda beri aan ku sugnaa aan joogay golo deegaan la dooranaayo runtii si fiican u dhacday ayagana waxay rabeen inay magaalada carqalad ka sameeyaan dhahan waa joognaa golihii deegaankaan banadnay magaalada balcad difaac fiicanna way haysataa ilaahayna waa la jiraa golaha deegaankana hawshooda si fiican ku dhammaatay runtii golo deegaan iyo guddoomiya yeelan doontaa waxaan u mahadcelinaya dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo arrintan ka caawiyey maxaa ladahay ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada burundi iyo ciidamada macawislida ama ciidamada deegaanka runtii shaqo fiican ay qabteen
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa maamulka degmada ciidamada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ciidamada hirshabeelle ciidamada deegaanka guusha ay ka gaareen cadowga ku soo gardarooday baan aad iyo aad uguna faraxsannahay uguna hambalyaynaynaa waxaa wanaaga ayadoon laysku daahin inay cadowgii jebiyaan arrintaasuna waxay ku timid feejignaanta iyo isku duubnida ciidamada guud ahaan ka howlgalay degmada tanbalcad waxaan kaloo u hambalyaynaynaa dadka deegaanka oo runtii fahmay ujeeddada cadowga ugu dambayntii guushu waa dhowdahay cadowgu rafashuu ku jiraa meel walba wuxuu doonayaa inuu ka dhaliyo nabaddarro wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa soo bandhigtay mashruuc lagu dhisayo xaafadaha isku raranta ah ee ku yaala dalka soomaaliya weriye maxamed xasan ayaa warkan faahfaahinaya mashruuca dhismaha guryaha jaban iyo dib u habeynta xaafadaha isku raranka ah ee deegaanada aan sharciyeysnayn oo ay si wadajira usoo qabanqaabiyeen wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaan mashruuca nagaad iyo bangiga adduunka ayaa ujeedkiisu ahaa la tashiyo lala yeelinayo hay-adaha caalamiga ah qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalk soomaaliya shirkan ayaa looga gol leeyahay in dhammaan qeybaha ay khuseyso ay ka yeeshaan aragti mid ah si loogu hirgeliyo mashruucani gobolada dalkeena soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee guriyeenta xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi sheekh cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka
shirar socday muddo isbuuc ah oo aan halkan nairobi kula lahayn weel bankiga iyo deeqbixiyayaasha iyo maxaa la yidhahdaa bartinarsi kale ee dowladda kala shaqeeya mashaariicda horumarinta aan halkan nairobi kula lahayn mashruuca ugu muhiimsan ee aan halkan u joogna isbuucan wuxuu ahaa mashruuca nagaad oo magaalooyinka soomaaliya kuwooda ugu muhiimsan laga soo bilaabo hargeysa garoowe dhuusamareeb beledweyne muqdisho baydhabo iyo kismaayo oo ah toddoba magaalo ka fuliya maxaa la yidhahdaye mashaariic waaweyn hargeysa hadda ayaa lagu soo daray laakiin lixda kale ee magaalo horay shaqo badan uga hayay ayaa halkan waxaa la isku wareysanayey waxqabadka halka uu marayo iyo maxaa la yidhaahdaa hadday jiraan wax caqabada iyo hadday wax jiraan wax gaabisa iyo wixii horumare la gaariba arrintaasoo runtii arrin aad u qurux badan ahayd aadna aan uga mahad celinay shaqadii qiimaha badan ee ka socday magaalooyinka aan soo xusnay magaalooyinka aan soo xusnay shaqooyinka laga qabtay waxaa ka mid a in loo dhisay jidad aad u qiimo badan oo dadka deegaanadaasi aad u mahadiyeen sidoo kale in biriijiya loo dhisay sidoo kale in hadda gacanta lagu hayo biyomareennada magaalooyinkaas in iyadana xal loo helo oo dabcan qorshaha iyo mashruuca qayb ka ahaa waxaa farxad noo ahayd inaan maanta halkan iyadana ku daafurnay mashruuc cusub cusub oo isagana boqol milyan ka badan ku kici doona insha allah oo isla magaalooyinkaasi qaybo kale oo ka dhinnaa lagu kafargarayn doono oo lagu qaban doono mahdi sheekh cabdulaahi ayaa xusay in mashruuca horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka oo ay waddo wasaaraddu sidoo kale laga hirgelin doono magaalooyinka laga xoreeyey kooxaha khawaariijta ah waxaa intaa dheeraa in uu jiray horena saxaafadda ula wadaagnay magaalooyinka laga xoraynayo khawaarijta in iyagana maxaa la yidhahdaaye loo helo qorshayaal qaybaha kaabayaasha dhaqaalaha qaybo ka mid a wasaaradda howlaha guud u qaabilsan tahay inay adeegii gaarsiiso dadkaa soomaaliyeed oo muddo dheer aan helin adeega maxaa la yidhahda dowladnimo aan helin oo haddana cawda xoraynta ah helay inuu adeegii dowladnimaduna u gaaro waxaa ka bilaabmi doontaa maxaa la yidhahdaaye assessment ka bilaabmi doonaa maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo ay dabcan dee xoreynta ka bilaabatay ayaga ayaa hadda magaalooyinka la xoreeyey waxaa ka dhici doonaa assessment lagu samayn doonaa ilaa toban magaala lagu samayn doonaa oo yaryar wararka ka imaanaya xeebaha degmada baargaal ee aalbari ayaa sheegaya in halkaasi dabley hubaysani maanta ka afduubteen doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka iiraan kooxda hubaysan ee lagu tuhmayo inay burcadbadeed yihiin ayaa maanta xeebaha degmada baargaal ee gobolka raas caseyr waxay ka afduubteen doon kalluumaysiga oo laga leeyahay waddanka iiraan sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo amni sarkaal ka tirsan laamaha amniga puntland oo ka gaabsaday in magaciisa la xigto sabab la xiriira in aanan ogolaansho u haysan warbaahinta ayaa sheegay in laba ka mid a ilaaladii doontu ay fududaysay in ay kooxda u suuro gasho afduubka doontaasi wararka ayaa sheegaya in dableydii doonta afduubatay ee markiiba la aadeen dhinaca badweynta si ay ugu soo qafaashaan maraakiibta kale ee maraya xeebaha soomaaliya dhegeystayaal halka warkaas uu idinka imaanayo waa radio jowhar shabeellaha dhexir shabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda ururka xamaas ayaa waxa ay wareejiyeen meydadka ilaa afar ka mid ah laystayaasha reer israa'iil ee lagu hayay khaza taasi oo ay israa'iil ku bedelatay boqolaal maxaabiis falastiiniyiin ah israa'iil ayaa la wareegtay sanduuqyo ay ku jiraan meydadka afarta la haysta sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil xabad joojinta jilicsan ee gebagabada ah waxay dhaqan gashay sagaal iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee janawari inkastoo dib u dhacyo badan ay ku yimaadeen laakiin wejiga koowaad ayaa lagu wadaa inuu dhammaado toddobaadkan weli lama ogo halka uu ku dambayn doono wejiga labaad ee xabad joojinta kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka xamaas ayaa sheegtay in ilaa iyo haatan aysan helin wax soo jeedin ah israa'iil ayaa sabtidii diiday inay sii dayso maxaabiis kadib markii xamaas xaflad ay soo agaasintay ay ku wareejisay lix la hayste xafladdaasi oo si masraxiyad leh loo sameeyey waxaa ka carooday israa'iil xamaas ayaa dadka khaza hortooda ku soo bandhigtay lahaystayaal nool iyo kuwa meydadkooda lagu soo riday sanduuqyo maxaabiista falastiiniyiinta ee lagu wado in la sii daayo ayaa waxaa ku jira afar boqol iyo afartan iyo shan rag ah iyo afar iyo labaatan dumar ah iyo caruur aan qaangaarin oo lagu xiray khaza sidoo kale waxaa jira boqol iyo konton iyo kow maxbuus oo xabsi daa'im ku xukuman kuwaasi oo loo haysto weeraro dad badan lagu dilay oo lagu qaaday israa'il sida laga soo xigtay ilo ka tirsan xamaas dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa ood kala socoteen radio jowhar waa naga intaa cidduu warkeena sheegaana waxaad dib ugu daalacan kartaa barta aynu ku leynaa facebooka iyo weliba www dot radio jowhar dot net